waxaad oo mahadsan tahay axmed iyo idaacadda markabley waa salaamayaa salaan kadib walaale dalku doorashuu gelayaa annaguna waxaan ka mid nahay ummadda soomaaliyeed oo boqol kiiba boqol soo dhaweynaya dalku inuu doorasho galo oo waxaan ku idhahdaa si nabad ah doorasho uu ku galo waana waxaan ka mid nahay ummadda soo dhaweynaysaan ka mid nahay kajaaliyeed ahaan iyo meel kastoo soomaalidu ay joogtay inta badan boqol kiiba sagaashan waxay diyaar u tahay doorasho waxaana soo dhaweynaynaa nabad inay ku dhacdo doorashadu heshiisyada dowladdu iyo ay gaareenna waa soo dhaweynaynaa iyadana waa gartay marka ma jiraan wax aa oran kartaan arrintaasa habboonaan lahayd in lagu daro heshiiska ama ama in laga dhimo ayaa wanaagsanaan lahayd maadaama heshiiskii qalinkii lagu wada duugay dhammaana loo diriiray doorashada arrintaasi bal ka waran maya way wanaagsan tahay way jiraan waxyaalo badan oo la dhihi lahaa way ka fiican tahay laakiin dee wixii hadba intay soo socotay waad garanaysaa ama khilaaf taagnaa dadka qaar ee ka soo jeeda gobolka gedo haddii ay ahan lahayn odayaal iyo waxgarad kaleba intaba waxay dhaliilayaan maamul goboleedka mas-uulka looga soo diray puntland ee wasiirka arrimaha gudaha oo ay u arkaan in arrimaha uu wiiqi karo marka dadka fikraddaas qaboo kale maxaad odhan lahayd horta annagu ka gobol ahaan waxaan nahay dad soomaaliyeed oo wadaniyiin ah gobolkuna waa gobol soomaaliyeed qof kastoo soomaali ahna dee wuxuu xaq u leeyahay gobolka inuu tago si nabadana u tago si nabadana uga soo tago waan ognahay maamulka puntland iyo jubbaland waxaa ka dhexeeya iyo waxyaalaha ay ku kacaan iyo gobolkan iyo degmadan garbaharnay iyo ardaydii iyo waxyaalaha ay rabaan oo ayagu ay ku hadlaan waan ognahay laakiin ma rabno annagu inaan maaragtay hadda cid kastoo wax noo dhintay inaan ka argoosanno ma rabno laakiin waxaan rabnaa qofku inaan tusno waxa uu yahay haddana aan soo dhaweynaan rabnaa go' shaalana aan saarno una muujino wuxuu qabo inaanaan qabinaan u sheegnaan bacdama aan rabno dalkana inay doorasho ka dhacdo gobolkana inay doorasho ka dhacdo waxa ay raadinayaanna waxa weeye gobolka inaysan doorasho ka dhicin oo yidhaahdaan gobolkii dad baa loo diiday iyo marmarsiyo ay raadsadaan weeye wax hadda uu ka bedeli karo shaksi ka mid a guddiga lasoo magacaabayna ma jirto gado colaad ka dhaxayso oo hadda la heshiisiinayana ma jirto waana qodob hadda ka hor guddigii farsamada lix iyo tobankii february baydhabo lagu gaaray xilligaasna colaad baa jirtay oo dee ciidan baa wuxuu deganaa baanyooley oo colaad baa ka jirtay gobolka dhexdiisa marka qodobkii lagama tuuri kara meesha waa in la maro broseskii oo dhan baa la marayaa marka sidaasaa guddigu ra-isul wasaaruhu usoo magacaabay wayna imaanayaan magaalada iyo nabadgelyada iyo dadku iyo bulshadu si u nooshahay bayna neeneenayaan iyo doorashooyinka si ay u arkaan inay ka dhacdo magaalada garbahaarda intaas kadibna warbixintan bay u gudbinayaan ra-isul wasaaraha marka qof iyo laba waxaa uma dhibi karaan gobolka gedo iyo dadka degan midna colaad qof noo qabana baabiin mayno amaba diriri mayno bulsho badan oo reer puntland ah oo wanaagsan baa jira oo waxyaalahan ay maamulku ku hadlayaan ama ka xun ama ka jubbaland wuxuu ku hadlaya ka xun marka annagu macdama aan nahay siyaasiyiintii iyo bulshadii gobolka gadow cid kasta oo maaragtay soomaali ah waan ku soo dhaweynaynaa gobolka shalayba wax noo dhimeyna odhan mayno maantu wax noo dhimeyna odhan mayno colaad buu noo qabaana odhan mayno qofka soomaali ah weeye waa soo dhaweynaynaa asagu waxa uu geystay asagay u taalaa laakiin annaga cidna hadda qof wuxuu afkiisa ka yidhi wax nooguma dhimi karo meeshaan deganahayna nagama rari karo annagana maaragtay dabaylna baabi'isa naguma noqon karo marka sidaa darteed waxaan qabaa arrintaas odayaal badanna waa kala hadalay in la soo dhaweeyo wasiirka laakiin loo sheego waxa uu yidhi inaan ognahay iyo colaadda uu qabo aanan jeclayna inaan maaragtay hadda aan ficil aan ka celino umana samaysninba dad maaragtay ficil ka celiya waa dhici kartaa cid nagu soo duushay inaan iska celina laakiin qof war uu yidhi colaad uguma qaadno mana samaysnin sidaas gobolkuna gobol nabdood weeye gobol soomaaliyeed weeye gobol nabad gobol nabdeed ay taallo weye ummadda soomaaliyeed oo dhan baana maaragtay nabad ah wadamada gobolada soomaaliya o dhan oo sideed iyo tobankan annaga way noo sugan yihiin ma rabna inaan sidoodoo kale aan noqono in baynabana ka celiya iyo in beledweyne aan baabuur ku mari weyne iyo heerkaas inaan gaarno ma rabno waxaa heerkaas gaarsiiyeyna waa wax ayagu ay geysteen weye marka annagu ka celin mayno oo sida baydhabo iyo kale iyo berbeylo iyo ka celin mayna waan soo dhawaynaynaa go-oshaanaan saaraynaa martiqaad fiican iyo martisoolna waan u samaynaynaa soo dhaweyn iyo ama bixin labadana waan u samaynaynaa waxay noo dhibi karaan iyo qof colaaduu joogay oo qabana guddiga meesha imaanaya waa guddi soomaaliyeed qof ku jirana wuxuu dhibi kara ma jiro marka aad baan odayaashana waa kala hadlay sidaasna in loo fahmaa fiican ma garanta waa gartay suldaan gurey waxaa jirta oo kale ra-isul wasaaraha inuu ku dhawaaqay inta aan doorashada dhicin in dib heshiin laga sameeyo gobolka gedo guddin waa tii loo magacaabay xilliga doorashada la gudagalayana waa bishan julaay hadda aan kugu jirno aakhirkeedoo kale oo ergada la aruurinayo ma is leedahay xilligan dubheshiin waa laga samayn karaa magaalada garbaari oo u dhexaysa jubbaland magaalada kismaayo madaxweynaheedoo kale iyo gobolka gedo maya sharcigu siduu u qoran yahay waad aragtay gobolkan gedo iyo jubbaland dib u heshiisiinteedu way kala qoran tahay waraaqihii lagu heshiiyey oo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen iyo dowladda dhexe waxaa ku qornayd doorashada kadib iyo dowladda cusub saddex bilood kadib in la dhisi in laga la dhisi doono maaragtay guddi dib u heshiisiineed oo ra-isul wasaaruhu hogaaminayo oo jubbaland walbana isu keenta laakiin hadda qodobkan bacdamaa guddigii farsamo oo february sixteen baydhabo ay ku soo gaareen golaha wadatashiga qarankuna ay qaateen oo tixgeliyeen ujeedkiisu waa in la maro weeye broseskii la marahayay weeye laakiin gadow hadda colaad dhex taalla ma jirto colaaddu waxay dhex taalla oo dhan waa jubbaland oo dhan shucuubta jubbaland ku nool oo dhan baa colaadu dhex taallaa ayadaa u baahan in la heshiisiiyo dib heshiisiin loo sameeyo laakiin gobolka gadow dadka ku nool gudihiisa gobolka dhexdiisa colaad kama dhexayso way jirtay markii qodobkan la qorahayay in colaad ka dhexaysay way jirtay laakiin colaadaas waa soo dhammaatay waa aan laga heshiiyey wasiirkii amniga cabdirashiid jaran bay ahayd iyo maaragtay ciidamada dowladda iyo wax la aasas garad la-aan jiray ayadina waa la dhimeeyo waa laga heshiiyey marka ma jirto khilaaf ka dhexeeya shucuubta ku nool gobolka gadow laakiin dhammaan gobolka jubbaland la yidhaahdo oo dhan baa u baahan dib u heshiisiin dib u heshiisiintaasna waxay ku qoran tahay qodob kale oo odhanaya dowladda cusub marka la dhiso saddex bilood kadib in la qabto marka hadda waa un brocesskii baa la marayaa dhacdama qodobadii la gaaray ay ka mid tahay qodobkan garbahaday bay imaanayaan wayna indheindheenayaan qaabka doorashada iyo amniga iyo dadka iyo odayaasha iyo siday u arkaan bay kala tashanayaan wada tashi weeye wada tashigaa kadibna waxay ku celinayaan ra-isul wasaaraha kadibna dee doorashada saa u sheegtay waa la gudagelayaa haddii aan leedo marka wax hadda colaada gobolka ka dhexeeya ma jiraan shucuubtiisa waa tahay ugu dambeyn maxaa baaqa oo aad u jeelinayd qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka gedo shacbiga ku nool gobolka gedo waxaan ugu baaqayaa ilaahay inuu nabad siiyo iyo amni inay ka faa'iidaystaan waktiga ay haystaan inay amnigana sugaan erga badan baa ku soo fool leh lix iyo toban kursi baa waxay taallaa gobolka xaruntiisa magaalada garbaharey waa in loo diyaargaroobaa waa in cadaalad loo sameeyaa dadkaas martiqaad badanna loo sameeyaa lix iyo toban kursi oo qaarna ay gobolka kasoo jeeda qaarna soomaali kale leedahay baa kursi meesha yaalla marka dadkaasi waxay u baahan yihiin martiqaad iyo waxay u baahan yihiin amni iyo waxay u baahan yihiin soo dhoweyn waxay u baahan yihiin cadaalad waxay u baahan yihiin sinaan waxay u baahan yihiin in qofka qof kasta oo mudana xildhibaan musharaxa xildhibaana iyo qof kastoo oday oo asaguna xildhibaankaas soo xulhayaba dhammaan inay helaan cadaalad iyo amni inay helaan baa loo baahan yahay marka waxaan rabnaa gobolka annaga qurbajoogtoo kasoo jeedna gobolka iyo odayaashanada iyo ogdaha annaga aqoon-yahanada culamaaudiinka dhalinyarada dhammaan inaan gacmaha isqabsano hawshaasna si baaxad le maaragtay aan maaragtay u wada maamulno si wax kasta maaragtay hiil iyo hooba aan garab istaagno aan soo dhaweyntaas ka wada qayb qaadanaan ku baaqayaa nabadana laga wada shaqeeyo amnigana la labalaabo ciidamada qalabka sida shacabka uu la shaqeeyo waxaa jira nimankaa amni darada samaynaya wax walbay samayn karaan meel walbay soo geli karaan marka waxaa la rabaa marka dadka shacbiga ah ayagaa la rabaa inay amniga ka qayb qaataan kuna wargeliyaan ciidamada qalabka sida lana shaqeeyaan ciidamada si loo helo amni buuxa oo lagu naalloon karo doorashadan lagu qaban karo gobolka gobol nabdeed weeye hadda wax weyn oo dhibac kama jira marka waxay rabtaa noqdaa marka intaas in maaragtay laga sii wada shaqeeyo wufuudda farada badan oo kusoo maaragtay imaan doonaa magaalada galbahareena soo dhaweyn wanaagsan loo sameeyo amnigoodana laga shaqeeyo intaasaan u baaqayaa shacbi weynaha ku nool gobolka gado oo aan ka soo jeedo aada baanad u mahadsan tahay haa waxaan ku darayaa baaq waxaa ujeedinayaa siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka gadaan kuwa hore iyo kuwa hadda cusuba waxaan leeyahay marka walaalayaal kursigiinii siyaasadeed iyo hankiinii siyaasadeed buu gobolka u yaallaa ama xawar jooga kismaayo jooga ama meelo kaleba jooga cid kasta oo siyaasi ah oo kasoo jeeda gobolkaas danaynaysa inay kulaasaas xildhibaannimada u tartamaan danaynaysa odayaasha danaynaya inay maarata ka qayb qaataan xulusta xildhibaanada dhammaantiin waxa weeye gobolkii waa gobolkiinii iyadoon khilaaf lahayn oo dhaqankeennii isku xiran yahay oo odayaasheennii iyo mas-uuliinteenii isku xiran yihiin sharaxiinteennina maaragtay ayaguna ay isku xiran yihiin waxaan rabnaa in meeshaan dad tayala ay ka soo baxaan oo gobolkan tobankii sano u dambeysay raggii matalahayey oo representativeka u ahaa ma ma la dhihi karo matalaad buu helay gobolkan ma uusan helin tobankii sano u dambeysay xildhibaanada la xulahayay matalaad ma jirin waxaan rabnaa dadka lasoo xulahayo iyo qofka in laysu tanaasulo aqoon iyo lagu saleeyo iyo maaragtay waxqabadkiisa iyo himiladiisa siyaasadeed lagu saleeya hal rabaa sababtoo ah de wixii haddii qabiil laga dhigo oo odayga uu lacag iyo laaluush iyo wax daran ay wax ku yimaadaan wuxuu say ku yimaadeen bay hadhow u shaqayn doonaan laakiin qofka ku yimid rabitaanka shacbiga deegaanka degan iyo gobolka degan ku yimid laguna soo xulay aqoon iyo karti wuxuu hadhow matali karaa gobolkiibuu matali karaa waxbarashadiisii caafimaadkiisii biyogelintiisii nadaafadiisii wax walba o dhan buu ka qayb qaadan karaa matalaadii dowladda dhexe u matalahayay buu buuxin karaa marka waxaan waxaan baaq u dirayaa odayaasha iyo siyaasiyiintaba inay si maaragtay nabadgelyo leh iyo is-afgarad iyo tanaasul iyo aqoon wax ku dhisan iyo is u naxariisasho shacbiga gobolka degan oo dhan in wax lagu soo xulo la isugula yimaado gobolkii iyo magaaladiisii xarunta ahayd ee galbaharey ummadaha kalena lagu soo dhaweeyey intaasa ayagana baaq u dirayaa odayaasha iyo siyaasiyiinta